waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali sheekh cabdiraxmaan magan marka hore ku soo dhowow idaacadda s b s laanteeda afka soomaaliga marka xigta sheikhana waxaan ku jirnaa xilligii xajka oo muslimiintu ay aadayeen xajka rukniga ka mid a arkaanta islaamka bal marka hore xajkaas wakhtiga uu bilowdo wakhti inta uu socdo wuxuu ka dhigan yahay qofka muslimka uga dhigan yahay bal si kooban ugu soo dhowow qeexitaankiisa bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacd akhwana maxamed madar waa mahadsan tahay adiga iyo bahda ee afka soomaaliga ee s b s ka xajku wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka ee shanta ah ee ruuxa muslimka haddii mid ka mida laga waayo islaamnimadiisu ayna waxba ka jirin hadduu inkiro ama uu diido ama uuna qaadanin rukniga islaamka ee uu yahay waa tiir ka mida tiirarka islaamka ee muhiimka ah ee laga rabo ruuxa inuu la yimaado ta labaad xajku qur-aanka inoo sheegay wakhtigiisa ilaahay wuxuu yihi subxaanah watacaala suurat albaqara alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaano bilahaasu waxa weeyaan waa bisha la yidhaahda shuwaal iyo bisha la yidhaahdo alqacda iyo bisha la yidhaahdo dulxuja tobankeeda hore ama dhowr iyo tobankeeda laakiin intaas ruuxu xajka wuu u qasti karaa wuuna aadi karaa laakiin camalkii lama baashiri karo camalkii lama iman karo camalku wuxuu bilowdaa maalinka sideedaad wuxuuna dhammaadaa maalinka saddex iyo tobnaad ee bisha loo yaqaano dulxuja bilahaas maxamedow saddexdaa ama labada iyo labada bilood iyo tobanka beri ah ama dhowr iyo tobanka beri ah maalinka tobnaad buu xajku ruknulifaada maalinka la sameeyo eedawaafka la sameeyo ayuu xajku ku eg yahay oo ruuxu wax kasta uu xalaal u yahay ilaa xaaskiisa mooyaane saddexiyo saddexda maalmood ee ka dambaysa waa saddexda loo yaqaano ayaamu tashriiqa ee ciidda ka dambaysa marka waxaan odhan karnaa si kooban waa waxaweyaan xajka dhan waa shan maalmood ama lix maalmood ama afar maalmood ayaa lagu soo koobi karaa gebigiisaba sababta wuxuu dhan wuxuu bilaabanayaa maalinka sideedeed wuxuuna dhammaanayaa maalinka saddex iyo tobnaad ee bisha loo yaqaano dulxuja waa sheekh adoo ku mahadsaneen qeexitaankaasi aad oad qeexday qofka la rabo masalan xajka inuu aado diyaar garowga laga bilaabo iyo tegitaanka diyaar garowga adoo ka bilaabaya iyo tegitaanka waxyaabaha looga baahan yahay inuu sameeyo inuu qaato inuu ku sifoobo maxay maxay tahay si qofku u fahmo
akhi maxamedow xajku laba nooc buu leeyahay mid waa maadi midna waa macnawi waxa ruuxa laga rabo macnaheedu yahay mid waa wax muuqda midna waa waxaan muuqanin waxa muuqda ee ruuxa laga rabo marka uu xajka u diyaar garoobayo waxaa ka mida kow in uu karo xajkaa inuu awood u leeyahay maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi ruuxii awoodo unbaa laga rabaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila suuratu ali cimraan ilaahay dadka dad dushooda wuxuu ku leeyahay inay xajiyaan laakiin waa ruuxii kara waxyaalaha maadiga ee ruuxa laga rabo waxaa ka mida in uu haddii dayn lagu leeyahay uu daynta iska bixiyo maxaa yeelay ruux dayn lagu leeyahay oo loo haysto ma aadi kara xajka nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaa xadiis saxiixa ku sheegay ruuxa xajka aada wax kasta waa loo dhaafayaa dembigiisa ilaa maxaan ku dhahay dayntaas mooyaane oo ruuxa dayn lagu leeyahay xaj ma aadi karo xaj looma ogola haddii loo haysto weeye daynta oo ruux bini aadama uu dayn ku leeyahay ayib waxyaalaha macnawiga ah ee aan la arag ee ruuxa laga rabo waxa weeyaan in uu maxaan ku dhahayey la yimaado waxa la yidhahdaa ikhlaas yacni camalka inuu ilaahay gooni uga dhigo subxaanahu wa tacaala sababtoo ah waa waa dhibaato mashaqa iyo waddo aada u dheer weeye marka ruuxu isagoo lacagi ka baxday isagoo rafaaday isagoo maxaan ku dhahayay intaasoo maalmood sii socday in haddana camalkiisii uu noqdo camal aan waxba ka jirin si aada u noqoto kuwii uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo marka iyo xajka ka soo noqdaa nabigu wuxuu yahay ruuxu intuu xajiya aan la imanin xajka dhexdiisa wax xumaana iyo wax fisqiga iyo wax dad cayitaanka iyo una una la imanin wuxuu ka soo noqonayaa xajka sidii asagoo ilmo dhashay oo kale ah sidii baby oo kale yacni dembigiisii dembigiisi waa ka maydhmaya sidoo kale wuxuu noqonayaa sidii ilmo maalinkaa dhashay oo kale marka labada shay ee ruuxa laga rabo mid waa maadi waa in uu kow daynta iska ilaaliyo oo uu daynta maaragtay iska kaliingareeyo ama iska maxaan ku dhahay ruux ilaa u siiyo iska bixiyo arkaantii iyo qaabkii iyo sida loo xajiyana dee uu barto si uu camalkii ubaashi ula baashiro maxaa yeele ruuxa looma ogola inuu dhar xidho sarwaal kastuuma inuu xidho looma ogola sigiisa inuu xidho looma ogola maka markuu tago inuu xataa ugaadheeda dilo lama ogola intaa uu xarman yahay lama ogola inuu maka waxyaalaha ku dhaca inuu qaado xataa xataa inuu yabohiye looma ogola intuu maaragtay waxyaalahan luqataadka liya maxaa layihahdaa waxaan lumay inuu qaado looma ogola marka bini aadamna de inuu inuu inuu waxyeelo iska dhah marka labadaa diyaargarow baa ruuxa laga rabaa diyaargarow oo xagga maadiga ah iyo diyaargarow oo xagga macnawiga ayaan kusoo koobi karaa
adoo ku mahadsan caddayntaasi xajka dad badan baa isugu yimaada waxyaabaha aadka u weynee mashaahidda ama muuqda waxaa ka mid a goobta carafa oo la isugu yimaado oo halkaa khudba laga jeediyo markaad dhankaas ka eegto intaas oo ummad oo isu imanaysa hal meelna wax looga jeedinayo isku dhar qaba kii macnaha faqiirkaha kii kale ay siman yihin shucuurka noocaasoo kale ah dhambaalada uu dirayo maxaa maxaad dhihi kartaa sheekhana
runtii waa waa waa mu'tamar islaami ah oo la odhan karo ama shir islaamiya oo caalami ah dhowr milyan oo ruux oo hal meel isugu timid oon isku luqo ahayn oon isku culture iyo dhaqan ahayn oon isku waddan ahayn oon isku midab ahayn oo haddana hal dhara wada qabta oo hal maxaan ku dhahay hadal ku wada hadlaysa labayk allaahuma labayka odhanaysa runtii waa waa dareen aada u weyn waana midda loogu talagalay inay tusiso islaamka ama dadka muslimiintu qiimaha ay u leedahay maxaan ku dhahay waxaa loo yaqaana midnimadu midnimadu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa maalinkii carafa uu ka khudbaynayey ee uu khudbadii taariikhiga ay jeediyey waxay ahaayeen saxaabadu maalinka boqol kun boqol kun oo ruux yani waa dad aada u yar maantana inta milyan ee meesha isugu tegaysa waad garanaysaa dadka ayaga ah yacni shucuurka waxaa dareemi karaa ruuxa jooga markaad joogto iyo markaad uun telefisyoonada ka daawato runtii farqi weyn baa u dhexeeya marka dhambaalka ay dirayso kow waxa weeyaan in islaamku uu tirtiray waxa la yidhahda kala sarraynta kanaa hooseeya iyo kanaa sarreeya kanaa badan iyo kanaa yar kanaa faqiira iyo kanaa khani ah islaamku uu baadi'iyey nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbadu maalinkaa jeediyey waxaa ka mid ahaa kulligiin aadam baad ka timaadeen aadamna car uu ka yimid ruux ruux ka sarreeyana ma jiro ilaa ilaahay taqwadiisa unbaa lagu kala sarreeya ilahay cabsidiisa subxaana wa tacaala marka waxay diraysaa fariin ah oo kale in islaamku uu jirayo iyo dadka muslimiintu ay jirayaan oo si kastoo loola dagaalamo iyo si kastoo loo baabi'iyo iyo si kastoo akhlaaqda looga lumiyo inuuna islaamku baaba'aynin iyo muslimiintu oo ay sii jirayaan ayay diraysaa runtii fariintu isugu tegitaanka ay meesha isugu tegayaan muslimiintu waxay diraysaa fariin ah muslimiinta intaa leeg khalqi intaa leeg oo meesha isugu yimid oo xanuunka ugu badan ee laga soo qaado uu noqdo flu ama hargab yar ay waxay tu waxay tusaysaa daahir macnaha tahaarada iyo muslimiintu iskilin garaynta ay iskilin garaynayaan iyo shan iyo shan shan jeer maalinkii ay isnadiifinayaan ayay iyadana diraysaa mu'tamar intaa leeg oo adduunka ka dhaca oon xanuunan laga qaadin wuu yar yahay marka farriimo badan bay diraysaa runtii aad ayaad u mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan sheekh cabdiraxmaan oo ka mid a golaha a'immada ee australia oo aan ku waraysanayna idaacadda laanta afka soomaaliga ee s b s waad mahadsan tahay sheekhana baarak allah fiik adaa mudan aad baad mahadsan tahay sheekh baarak
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali